إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid noqon doonaa diyaaradaha kenya ayaa duqeymo ka geystay xalay degmada alcadde ee wilaayada gedow halkaasoo ay ku dileen laba qof horeyd ah dowladda kenya ayaa ka qayla dhaamisay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay joojiyeen mashruuc weyn oo ay ka waday gobolka laamu nin horey ciidamada dowladda federaalka u dileen wiilkiisa ayaa sheegay in jirdil loo geystay kadib markii uu ka hadlay dilkii wiilkiisa fagaaro ku yaala gobolka hiiraan ayaa lagu toogtay nin allah u gafay iyo mid kale oo ka barbar dagaalamay shisheeyaha kadib markii ay xukuntay maxkamadda islaamiga ah ee wilaayadaasi hiiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muqdisho iyo shabeellaha hoose ka fulisay howlgalo iyo weeraro ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka afar askari oo kasoo goostay ciidamada jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah jubbooyinka askari kale oo kasoo goostay dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu dorkaroonaa goordhown waxaad dhegaysan doontaan iyagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن iminkana kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran diyaaradaha kenya ayaa duqeymo ka geystay xalay degmada alcadde ee wilaayada gedo halkaasoo ay ku dileen laba qof oo rayid ah mahad ayaa faahfaahinaya diyaaradaha dowladda kenya ayaa habeenkii xalay magaalada ceelcadde ee gobolka gedo saacaddu markay maraysay toddoba saac waxa ay ka geysteen duqeymo ay ku waxyeeloobeen dad shacab ah islamarkaana ay ku burburtay hanti fara badan oo ay guryo ka mid yihiin waxaa la sheegay ilaa iyo afar gantaal in ay ku turtay magaalada bartamaheeda waxaana ku shahiiday laba qof oo kale ahaa nin oday siddeetan jir ah oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi islamarkaana muddo fog ku noolaa magaalada una dhexeeyey gurigiisa iyo masaajidkiisa sida ay sheegeen dadka aqoonta u leh sidoo kale waxaa ku shahiiday nin kale oo muruqmaal ahaa islamarkaana ka mid ahaa ee shacabka magaalada kaasoo la sheegay inuu gantaal ku haleelay goor uu ka baxay gurigiisa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay xaaskii odagii siddeetan jirka ah ee duqeynta ku shahiiday iyo carruurow isagu dhalay maadaama gintaalada qeyb ka mid ah ay ku dhaceen ee gurigiisa intaasi waa xogta hordhaca ah ee laga helayo ee duqeymahaasi xalay ka dhacay ee magaalada ceelcadde ee gobolka gedo waxaana la sheegayaa in dadku ay isla habeennimoba ka barakaceen ee guryahooda maadaama ay duqeyntu ahayd mid aan loo meeldayin oo ku dhacday ee guryo fara badan hase ahaatee u allah subxaana wa tacaala ka badbaadiyey dadkaasi mid ka mid a ehelada ninka muruqmaalka ah ee ku shahiiday ee duqeyntaas ayaa u waramay warbaahinta islaamiga ah magacaygu waxaa waaye caalam dahar isaaq heelcadda diyaarad dugoyte ciidiyadan dugoyte diyaaradda kenya waaye marka anuuna masaakiin ahaane dad umrumaal ahaane lankooa anukashayidi may malehna kenya malenaa falkaadugendonkirneeb laalmelnindeerto eshalena dadkaan dileen waa shacab oo dad shacab ee waay ka eedii eedaa maalanaa kenyaatige intii una faran indirno sadiewedobankirneebalmelnindeerta eshalena magaciisu may waay miskiin oo lare waa nimanka murumaal waaye masaakiin waaye himaaladaay markaas kadabaad gurigiisa ku bahi ilaaga degtiisiiyo guri oon dhow eeseed meela ka shaydi ma maleena mar keenyaa tega intii fareen indir coosi dedegayna unanka baagna intaasaa ka koobeen sidoo kale waxaa duqeyntan ka hadlay garaadka beesha reer garaad oo lagu magacaabo garaad maxamed garaad sheekh maxamuud garaad sheekh cabdulaahi wuxuuna sheegay in dadka la beegsaday ay ahaayeen dad shacab ah islamarkaana aysan ku lug lahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariisto dadka shuhaadada ah ee sida dulumka ay ku laayeen diyaaradaha cadowga ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo ehelkoodina samar iyo imaana ka siiyo runahaantii waxaa meesha ka dhacay maantay waa dulmi weyn oo ummadda islaamka lagu hayo dad shacab ah oo musaalimiina oo hurda ayaa la duqeeyey waxaan hadda dul taagannahay meydkii oday siddeetan jir ah oo la yidhahda cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi sheekh cali oo dad macruufa oo magaaladan ceelcadde macruuf ka ah nin islaama oo mu'mina oo khayrka ka shaqeeyay uu ahaa ee dad kale iyo ehelkii odaga waa dhaawacmeen xaaskiisii iyo carruurtiisiina waa dhaawacmeen sidoo kale wuxuu dadka muslimiinta ah ugu baaqay inay dowladda kenya uga argudaan dadka muslimiinta ah ee ay ku laayeen magaalada ceelcadde insha allahu ee dadka islaamku waxaan rajaynaynaa inay gacmahooda ay uga aargoosan doonaan haddii alla idma cadowgaas ee soo doonanaya iyagoo hurda oo dhibaataynaya oo waayeelada iyo carruurta raynaya ee gurigii uu deganaa sheekh cabdiraxmaan allah u naxariistay ee guud ahaan buu u burburay ee guryo badan oo kale baa burburay hanta fara badan baa ku burburtay intaan aragnay ilaa afar gantaal baa la sheegay inay magaalada ku dhufteen bartamihii magaalada iyo guryihii degaanka iyo dugsiyada qur-aanka magaalada ku dhex yaalay dhibkaasaa dhacay way ahaayeen dad shacaba oday siddeetan jira oo magaaladii uu kontonka sano lixdanka sano ku noolaa dhex joogay buu ahaa masaajidkiisa iyo gurigiisa meel ka fog baan tegin iyo carruurtiisii oo ku dhaawacmay ninka kalena nin macruuf oo asaguna magaalada reermagaalka u ahaa oo dhallinyaro ahoo shaqaysta wax shabaab innaba ha yaraatee lugaho ay ku lahaayeen ma jirin dadkaas dhibaatadu gaarta intaasi waa xogta hordhaca ah ee aan ka helayno duqaymahaasi haddaba ee wixii kusoo kordha duqayntaasi ka dhacday xalay magaalada ceelcadde ee gobolka gedo ee wararkayna iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan insha allah dowladda kenya ayaa ku qayle dhaamisay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay joojiyeen mashruuc weyn oo ay ka waday gobolka laamu sida warbixintaasi uu kaga waramayo cabdulaahi soomaali wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda kenya oo ah tan u xil saaran ee ilaalinta ammaanka waddankooda ayaa qayladhaan af labadii ah yeertay iyadoo oo sheegtay in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay gebi ahaanba joojiyeen mashruuc ballaaran oo ay ka waday gobolka xeebta dhece ee laamo war ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in korarka weerarada ciidamada xarakada shabaabulmud ay sababeen in ay joogsadaan mashaariic kala duwan oo uu ugu weyn yahay mashruuca laabsad oo lagu dhisayey dekad iyo waddo tareen oo isku xirta kenya etoobiya iyo koonfurta suudaan wasaaradda gaashaandhigga iyo tan amniga ee xukuumadda kenya ayaa waxay dalbadeen lacag gaaraysa boqol iyo konton milyan oo doolar si mashruuca dib loogu bilaabo waxaanay sheegeen in lacagtaasi lagu qalabaynayo ciidamada ammaanka iyo hay-adaha ku shaqada leh mashruuca in uu dhismuhu istaago ayaa waxaa sabab u ahaa kadib markii naftooda ay u baqeen injineero ajnabi ah oo ku sugnaa laamo kana shaqaynayay howlaha dhismaha dekedda iyo waddada tareenka mashruuca laabsad ayaa markii hore loo qorsheeyey in ay ku baxdo lacag dhan labaatan iyo saddex bilyan oo dollar sida warbixinta lagu sheegay taasoo hadda ka sii badan doonta haddii la isku dayo in la dhiso warbaahinno iyo hay-ada sameeya daraasaad oo laga leeyahay waddamada reer yurub iyo maraykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay soo saarayeen qoraallo ay ku muujinayeen inay la damqanayaan dowladda kenya dhanka kalena waxa ay siinayeen talabixinno bishii juun ee lasoo dhaafay waxaa aad u kordhay weerarada ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fulinayaan dhulka muslimiinta ee kenya ay haysato warbaahinta reer galbeedka ayaa sheegay in dhanka kenya ay ka soo xigteen in weerarada bishaas la qaaday ay gaarayaan sagaal iyo toban weerar kuwa oo khasaaro badan dhaliyey nin hore ee ciidamada dowladda federaalk u dilin wiilkiisa ayaa sheegay in jirdil loo geystay kadib markii uu ka hadlay dilka wiilkiisa ibraahim waa darawal ka shaqaysta inta u dhexaysa buulamareer iyo qoryooley waxaa jirdil xabsi iyo handadaad iskugu daray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo ay isbaaro u taallo magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose nin kala jiri dilay ayaa sheegay in isagoo gaadiidkiisa wata uu maray isbaarada xilli ay ka maqnaayeen askarta dowladda federaalka ee halkaasi dadka shacabka ah ku dhibaateeya islamarkaana uu mar kale dib ugu soo laabtay iyagoo weli ka maqan wuxuuna sheegay in lasoo dabagalay kadibna laga dalbaday lacagtii isbaarada waxaan dacwo ka ahay askari jooga buulmareer gobolka shabeellaha hoose askarigaas waxaa la dhahaa magaciisi bashiir jiisaa la dhahaa bashiir jiis taliyaha ciidanka buulmareer waaye waxaa dacwadeyda ah shalay anoo qoryooley safar ah baawaraan watay baawaraan wadaa isbaarada dad ma joogin oo isbaarada fadhiyay waa gudbay maqrabkii aa imaaday haddana wax ma joogin waa soo gudbay subaxdii askariyaa ii imaaday waxuu igu dhahay beesad isbaarada keen isbaarada dad ma joogina beesad keen maxaa isbaarada beesad waa lagaa rabaa keen haye waa isku leeninkaan wuxuu intaasii raaciyey inuu hadalkaas kadib kula garramay wiil ay horey uga dileen dhiiggiisa wuxuuna sheegay inuu dareensiiyey siday u xanuujinayso lacagta isbaarada hase ahaatee uusan waxba agtooda uga ahayn dilkay kula kaceen wiilkiisa marka isku leey waxaan dhahay adniyow anigu wiilaa iga disheen habad inta ku dhufateen daawadiis iyo dhiiggii ilaa had waa idinka laahay hanuunkaas idinka haay saddex dorar isbaare ah saasa ugu kulaateen wiilkay diigiis dhiiggiis intoo saaran yihin waxaas adaa lagu dhahaa lay dhahay yaasiin ciddii wax kaa dish hor uraaso dhahay ninka oo la dhahayo bashiir jiis wiilkaa wixii kaa dili hor uraasay isbaaradee lacagteeda nootuur waalay wadi saldhigay i geeyeen meel oo duur ah oo iyaga u ah konteynar meesha leegu heray waan lee jir dilay ishaan abeeray iga saarantay waan bararsan tahay juga iga dhacday waa lay garaa madaha laygu tumay laba qafooday igu tumeen bashiir jiis iyo nin kale i tumeen waana sidi si gaar ahaana laygu beegsaday ani baabar badana meesha ka shaqaysa lacagna ma dhiibi ani keligayaa lay beegsaday baabarkaagan ma ka shaqey karaa lay dhahay mar dambe isbaaradaas disoo mara waa lagu gubaa lay dhahay baabarkaaga askarta dowladda federaalka ayaa mar weliba iska dila dadka rayidka ah kadibna waxay iskaga baxsadaan goobtay wax ku dileen maalmo yar kadibna waa ay ku soo laabtaan waxayna halkooda ka sii wadaan gumaadkii ay ku hayeen dadka shacabka ah fagaare ku yaala gobolka hiiraan ayaa lagu toogtay nin allah u gafay iyo nin kale oo ka barbar dagaalamay shisheeyaha kadib markii ay xukuntay maxkamadda islaamiga ah ee wilaayadaasi hiiraan mar kale iyo cabdulaahi soomaali allahu akbar allahu akbar allahu akbar
fagaare ku yaala magaalada booqa qable ee gobolka hiiraan ayaa shalay gelinkii dambe lagu toogtay xasan meeris ibraahim oo loo yaqaan xasan buraare kana mid ahaa maryaanta macuusleyda ee la safan dowladda federaalka ah iyo cabdi cali ibraahim oo allah subxaanahu wa tacaala caayey mid ka mid a qudaadda xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegay in nimankan ay qirteen arrimaha lagu soo eedeeyey intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay xasan meeris ibraahim loo yaqaana xasan buraale wuxuuna ku jawaabay sidan waa sax in aan ka tirsanaay macaawisleyda joogta degmada jalalaqsi dhanka qoracsin waxaan ahayn soddon qof waxaana si toosa u hoostegi jirnay ibraahim madooba oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada jalalaqsi aniga oo weli ciidankii ka tirsan ayaa gacanta la iigu soo dhigay eedaysanaha labaad cabdi cali ibraahim da'diisuna tahay saddex iyo labaatan sano jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu caayay allaah jawaabta eedaysanaha labaad cabdi cali ibraahim wuxuu ku jawaabay sidan waa sax in aan caayay allah qaadiga ayaa sheegay in intaa kadib ay maxkamadda u caddaatay in nimankan ay ku dhaceen fal ridanimo ah ayna dil toogasho ah ku xukuntay xukun intaa kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay eedda lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo ahayd mid khilaal ah una bandhigtay shareecada islaamka maxkamaddu waxay xukuntay sidan kow falka ay ku dhaceen in uu yahay mid riddo ah labe in lagu fuliyo xukun xadurriddo ah kaas oo ah dil toogasho ah qaadigu waxa uu ka warramay maraajicda loo cuskaday xukunka ay rideen xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda waxaana loo cuskaday maraajicdan kale ah almaraajic kow qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaaraa awliyaa أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم لبي قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سدح قوله صلى الله عليه وسلم من بدل الدين فاقتلوه رواه جماعة إلا مسلما قال إمام إسحاق بن الراهوي أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله وبالله توفيق intaa kadib ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa fagaaraha buqa qable ku yaalla waxay ku toogteen xasan meeris ibraahim xasan buraale iyo cabdi cali ibraahim iyadoo dadweynuhuna ay takbiirta ku dhawaaqayeen haddana waxaan gudagalaynaa fulinta iyo tanfiidka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
maxkamadaha islaamiga ee ku yaala walaayadka islaamiga ayaa waxa ay fuliyeen xukunno loo cuskado shareecada islaamka arrintaas arrintaas oo ay ka caroodaan dowladda federaalka ah maamul goboleedyada iyo shisheeyaha la baxay beesha caalamka iyo wixii lamid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muqdisho iyo shabeellaha hoose ka fulisay howlgalle iyo weeraro ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka haashim ayaa faahfaahinaya howlgallo kala duwan oo ka dhanaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayay xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka fuliyeen gobollada banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose haddii aynu ku bilowno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan xalay lagu dilay tabeelaha sheekh ibraahim ee ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa magaciisa lagu soo gaabiyey fanax waxaana raggii ka tirsanaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dilka u geysta askarigaas ay ka furteen qori oo ku hubaysnaa isla gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda taleex ee degmada hodan howlgollada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen gobolka banaadir waxaa sidoo kale ka mid ahaa qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa ka soo baxay deegaanka ceelasha biyaha waxayna ku sii jeedeen magaalada muqdisho balse markii ay marayeen deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa haleelay qarax loo diyaariyey qaraxan ayaa waxaa u haleelay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay howlgollada ka dhanka xubnaha dowladda federaalka islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgalo gobolka banaadir ayaa sii kordhaya laba maalin ka hor ayay ahayd markii tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo laga furtay qorigii uu ku hubaysnaa dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xala weerara ku qaadeen qaar ka mid a fariisimayaasha ciidamada shisheeye kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha gaar ahaan kuwa ugandha ay ka samaysteen deegaanka lambar lixdan halkaas oo lagu weeraray difaacii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar ku qaadeen xero sidaas oo kale ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ka samaysteen degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose sida warbixintan uu ku eegayo muudey afar askari oo kasoo goostay ciidamada jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka askartan muddo ka mid ahaa ciidanka jubbaland ayaa sheegay in ay siyaabo kala duwan ugu biireen ugu dambeyntiina ay isaga soo baxeen waxaa lagu soo bandhigay magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka waxaana lagu kala magacaabaa axmed cabdi xasan maxamed buule muumin xasan mustaf aadan deero iftiin axmed axmed cabdi xasan ayaa sheegay in hooyadiis ay ku dhiirogelisay in uu ka soo baxo safkaasi qoladan gaalada raddada ilaahay iga soo kaxeeyey waxa igu dhiirageliyay hooyada i dhashay wiilkaygo meel xun baad taagan tahay gaalaad la shaqaysaa ilaahay xaqoo ku fahansa wiilkaa kusoo ducaynayaa go'aan baan qaatay boliis baan ahay au baan la shaqayn jiray maamulka raddada ah gaalada la shaqayn ugandeska iyo burundi iyo saralayon iyo dalalka kenyaati ah dad diin aan haysan way gaalo ah cunadaasa lawada cunaya sibnaar baa la wada gelayaa waxay doona kaa dhaadhicinayaan ayuu maraaji waxaan la aqoonay iyo xaquuqulisaan iyo waxaan la aqoon kaa dhadhacday salaad ma jirto sool ma jiro hoolkaasaa la isku yimaada qamriga iyo qurunka iyo doofaarka lagu cunayaa xasan mustaf aadan iyo deero iftiin axmed oo ka soo kala goostay afmadow iyo cabdalla biroole ayaa ka waramay shucuurkooda xasan mustaf aadan baa la yidhahdaa waxaan ka tirsanaa ciidamadan ciidamadan radiyada jubbaland waxaan ka imaada abdalla biroole kuwaa nimankan gaalada kenyaati iyo kuwaan soomaali isku sheega meesha degan haddana ilaahay kolli wadada igu soo xalaelsiyey waa ka toobakane inaa labaatan farsaa kenyaati la horgesho oo gaal ah oo diin baan lahayn hay gashe toobamay ku dhumanaata ilaahay haggiis u laabo kolli saasaan ku toobakane afadaanka imaada ciidanka radiyada axmed madooba aan ka tirsanaa waan ka tooba keenay hooyadii igu dhalisay alxamdulilah hooyadii iirtay marka horena ma rabeen ana galo kuwaas haddana iyada iga soo saar maxamed buule oo ah askariga afaraad ayaa ka waramay waxa ku dhaliyey inuu ku biiro ciidanka axmed madoobe islamarkaana uu hadda ka soo baxo waan ku qanacsanahay ilaa maanta aan joogo islaamka meel uu ka taliyo aan soo dhiibay naftayda iyo maalkayga iyo waxaan watay waxaa igu dhaliyey dhul oo beero aan lahayn oo markii hore anagu dadkani wal beeru iska waxaystay dhulkii baa lagu qabsaday anna ciidan ma ahayn shacib baan iskaha dadka shacibka ana si badan oo badan waa la cuburiyaa qoriga lagu cuburiyaa taa darteed ciilka haddee ninka ragga ciil cadaab buu ka doortay taa darteed dhulkii haddii laga dhaca mar labaad aan u galay tii ayada aan u galay dhulkiina waan ku dhacsay waa ilalaystay waa hagaagsaday islaamka aan soo dhiibay sida ayadaan kusoo baxsaday laba maalmood ka hor ayay ahayd markii degmada jamaame sidaani oo kale looga soo bandhigay askari ka soo goostay jubbaland oo hubkiisa la yimid halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan askari kale oo kasoo goostay dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose mar kale iyo mahad awees maxamed cabdinuur waa askari ka soo baxay ciidanka maamulka loogu yeero koonfur galbeed wuxuuna isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo kusoo bandhigtay deegaanka kunyo barow wuxuu ka waramayaa sidii ugu biiray askarta koonfur galbeed iyo ciddii ka dambeysay inuu ka mid noqdo anoo maqayahay aweys maxamed abdinuur madwaalow leekasa jamaal mayskii dhowaadayay walaalahayn sharaf leh sii ki dhowaayeen soo dhowaantii gebgebis ku balaala-inta sharafka joogna i maxale ilaahay salki maadiy alxamdulilaah halkayga baraaw daraawish koonfur galbeed waxaan ka tirsanaa ninka la shaqeynaya nuur karkaar ilaahay haggiisa usoo nagta diintiisa usoo laabta astaafle ahay wal nicm ee aan ka haysanay ma lahayn nan la dhahay aweys aab abtiga ah iyo ki tashkiiliyey ku aqbal hadda ilaahay diintiisa ilameed oo hanuun aabkii kii gooy ma ii dhehey do iyo habaar mid dooro do fadaay do-ooda ku aqbal soo nagada wadankiiska nagada sidoo kale wuxuu baaq u diray askarta kale ee ku hartay halka uu isagu ka soo baxay isagoo intaas ku daray in qoraygii uu la yimid loo lacageeyey haa haa hub waa la imaada qoraa la imaada qorigi aa ka ohay alxamdulilah walaala waa ilaaqaheen waa ii soo dhowaayeen si sharaf leh ma i dardaaranayo alas ku bahan adaa ifaraafiri ed kaa gaalkaa oo shaad ka jira shaad murtud qaadad ala reegelo isku haro diintitiyos inagadan alla soo nagadan diintitiyo ilaahay kii haggiis inagadan wadankikiyo isku koyin soo aslaanan si sharaf leh iska jalan marar badan ayaa waxaa wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose isku soo dhiibay askar fara badan oo kasoo baxay dowladda federaalka iyo maamulka uu hogaamiyo lafta gareen warkii oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah alfurqaan haatanna waanaga intaa